waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu soo gabagabeeyey heshiis rasmi ah oo nabadeed oo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada degaah deegaano ka tirsan gobolka mudug kadib kulano iyo dadaallo isdaba joog ah oo lagu xalinayay dhacdooyinkii u dambeeyey ee sababay khasaare naf iyo maal leh munaasabadda waxaa lagu kala saxeexday heshiis muhiim ah waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug kuwaasi oo ka shaqaynaya sidii loo soo afjari lahaa xiisadihii jiray loona xoojin lahaa nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada ku nool deegaanada gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa bogaadiyey odayaasha dhaqanka culimada iyo dhallinyarada labada dhinacoo door weyn ka qaatay hirgelinta heshiiska waxaan aada iyo aad raba inaan uga mahad celiyo odayaasha nabadda gobolka dabar adeygii iyo wakhtiga arrintaan ay geliyeen laamaha amniga iyo saraakiishana waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo sugidda iyo didaalka amniga wixii qadaraan waa iska dhacayaan laakiin didaaladii runtii lagu kala dhex joogay lagu xakameynayay magaalada iyo xasilinteeda sidoo kale labada beelood oo ehelkaa walaalaha ah annagana walaalaheen aan waxaan uga mahad celinaa go-aankii la gaaray ee guddigu soo soo jeedayna ajiibeen maantana ay fuliyeen iyadoo weliba wakhti adag oo soomaaliya o dhan saameeyey lacag la-aan guud ay jirto inaa maanta lacagii shubteen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin jazaakum allah khayr khayr aljazaa dhammaantiin waxaan kula dardaarmaynaa idinkugu ducaynaynaa idinka codsanaynaa inaad sharwadaha ama qofka ama labada ah oo dheelmashada iyo caraabada iyo subaxda jarmaada wax ku dilaya inaa intiina ahlu caqliga ka adkaataan qofkaas mufsidka ama labada mufsidiinta inaysan beelaha qoryo iskugu dhiibin magacyo u kala bixin xuduuda u samayn intaasaan ka codsanayna intiina ahlu caqliga ah oo muslixiinta ah inaad ka adkaataan barabna oo magac qabiil aan idinku kala fogeyn oo taarigo beena laydinku kala dhejin oo ayna kala shakin intaasaan ka codsanaynaa awoyaal iyo adeeryaal meeshii dadku ehelkaa wada deganaana waxaan rabnaa galabtay inay u ekaato weligeed meelaa lagu kala shakin annaguna ilahay idinkaisgalabto adin imaanaynaa waa waa iskula qaxweynaynaa insha allahu tacaala hadduu ilahay intaas labada ehelkaa ka codsanaya beled iyo baadiyana xabadjoojin baa lagu dhawaaqay wixii dhacana waa ka xunnahay heshiiska nabadeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka socday degmada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana looga hadlayay sidii loo soo afjari lahaa colaado u dhexeeyey dad walaalo ah oo wada dega deegaano ka tirsan gobolka mudug